waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin xasan marka ugu horreysa aad baad u mahadsan tahay runtii way kala duwan tahay culimada joogta qurbaha iyo culimada gudaha joogta farqi weyn baa u dhexeeya guud ahaaneed iyo gaar ahaaneedba islaamku waa wax loogu talagalay in uu wakhti kasta iyo meel kasta iyo zaman kasta inuu la socdo isla markaa wuxuu leeyahay waxyaala aan bedelmin iyo waxyaalo bedelmaa axkaam isbeddeshaa jirta iyo axkaam aan isbedelin ama fiqiga wax loo yaqaano marka waxay ku kala duwan yihiin culimmada halkan joogta waxay la caasireen ama la joogaan dad ka duwan meelihii ay ka yimaadeen hadday noqoto dhaqanka hadday noqoto diinta hadday noqoto luqada iyo afka marka ruuxa keliya ee laga weydiin karo waxyaalahan kada waddamadan ka dhacaya waa culimmada dhex joogta dadkooda waa culimmada wixii garanaysa waa culimmada wixii indhahooda ku arkaysa ee ka samayn kara waxa la yidhahda ijtihaad lana socodsiin karta islamarkaa ruuxii isagoo culturkiisii iyo diintiisii ilaalinaya islamarkaa dadka uu dhex joogana aan waxba u dhimaynin oo ayagana ku ixtiraamaya waddamada ay degan yihiin iyo qawaaniinta ay leedahay iyo nidaamyada loo dejiyey aan ka maxaan ku dhahay aan duulaan ku noqonaynin marka way kala duwanaanayaan farqi weyn baa udhexeeya islaamku wuxuu u yaqaanaa ama fiqiga wax nawaasil layaha jirta nawaasishu waa masaa-isha soo korodha waxyaalaha soo korodhsiinaya waxaa ka mid a dadka dadka kale la falgala ama dhex gala dadka intay hijroodaan meelo kale taga dadka dhex gala dad aynan isku maaragtay culture iyo diini ahayn waxyaala ka iman kara jira oo ayaga kasoo fulaya marka culimada halkan joogta way ka mas-uuliyad badan yihiin culimada qurbaha joogta way ka mas-uuliyad badan yihiin ama ka mas-uuliyad wen yihiin kuwa gudaha jooga baan isleeyahay waa gartay marka matalan jaaliyadda soomaalida ee halkan culimmada aada u tihiin maxaad su-aalo nooceeya matalan ay ini la yimaadaan oo ini weydiiyaan oo culimmada soomaaliya joogta matalan aysan arag ama maqal
wallaahi waa su-aaluhu waxay inta badan ku dhisan yihiin duruufta iyo meesha iyo wakhtiga la marayo qurbaha su-aalooyin ay leeyihiin baa jira oo ayna lahayn dadka gudaha jooga oo la yaqaano waxyaalo badan dee oo hadda aan la tirin karin waxaa ka mid a qaabdhaqameedka waxa ugu waaweyn waxaa odhan karaa qaabdhaqameedka loo dhaqmo ama dadka muslimiinta ee jooga waddankan waddamada reer galbeedka muslimiinta joogta qaabkee bay ula dhaqmayaan waddan waxaan iska joognay basiida oo aad iyo aad maaragtay u kooban dad waxaan dhex joognay muslimiina weliba khaasatan innaga soomaalida dad is yaqaana laga yaabo inay hal neeshin yihiin inay yihiin hal luqad yihiin hal diina yihiin hal caqiida yihiin hal madhab yihiin waxaan u nimid dad intiiba aan ku kala duwannahay waxaa kaloo inoo dheer innaga soomaalida dad aan muslimiin ahayn ma aynaan dhex gelin hadda ka hor marka ruuxi marka ugu horraysa waxaa ka lumayaba jihada ah qaabkii uu waddankan u joogi lahaa iyo qaabkii uu dadka ula tacaamuli lahaa ayaa ka lumaysa taasu marka wuxuu u baahnaanayaa in laga maxaan ku dhahay caafiyo wuu arkaa inuuna meel lou soconin meeshii hadduu u noqdona wuxuu isleeyahay dee halkanaa kugu dhaanta caqli ahaan markuu fiiriyo haddana waxaa laga yaabaa inuu diin ahaan isaga dhaadhiciyo wallahi dee joogitaankaagaabashow xaaraana inuu waddankan joogto ayaa xaaraana asagoo laga yaaba inayna wax dhibaataa ku haysanin asagoo laga yaabo inuu nolol ku haysto asagoo laga yaaba inuu xataa diintiisii ay ku nabadgelayso ayuu waxaa laga yaaba inuu iska dhaadhiciyo waddan aan muslim lahayn inaad joogto waxayaan dee xaaraan weeye isagoo isla markaa laga yaabo inuu dhegaysanayo innaga soomaalida waxaan ku xidhannahay culimadeennii gudaha joogtay nin culimadeennii ka mid a oo laga yaabo inuu tuuladiisii joogo oo laga yaabo inuuna ruux aan muslim lahayn uuna arag fatwadiisii iyo kitaabkii uu akhrinayey iyo masaa-ishii uu sheegayey oo ku salaysan meesha uu joogo ayuu dhegaysanaya markaasu wuxuu ku leeyahay sheekh waxa weeyaan waan waxaan u arkaa inay tahay meeshan ama waxa aan bixinayo waxaan xusuusnay hadda ka hor nin igu yidhi alla yarxamhu allah u naxariisto shariif cabdinuur baan maka ugu tegayo markaasuu wuxuu igu yidhi buu yidhi waxaan weydiiyey biyo taxationka wuxuu igu yidhi biyo xaaraan weeye in la bixiyo taxationka marka waxaan ku yidhi shariifka dambaajini diintana sumcad xumaha usoo jiidine shariifku taxationka meeshan tada ah waxaa laga yaabaa inuuna wax badan ka fahamsanayn ama una wax badan ka garanaynin laakiin haddii halkan la keeni lahaa isagoo cilmigiisaa leh wuu garan lahaa marka taxationka iska bixi waa lagu wuraya aan ku yidhi masaaishaasoo kale oo aad u fara badan oon la tirin karin ayaa culimada mas-uuliyadda ugu weyne saaran ay ka mid tahay halkan waana waxay u baahan tahay in ijtihaad lagu sameeyo waxay u baahan tahay ruux diinta ee fiqigeedii garanaya waaqiciina garanaya inuu marka isu miisaamo waa gartay marka hadalkaas waxa xalaasha iyo waxa xaaraanta waa su-aalo aada u soo noqnoqda culimmada aada loo weydiiyaan isleeyahay dadkuna inta badan ay isku dayaan in iyagoo diintoodii iyo dhaqankii odii haysta haddana inay wax xalaala ku noolaadaan sheekooyin waxaa jira ahaa sheekhow in dhalinyaro yaryar lagu yiri bangi kama shaqayn kartid oo intay shaqo ka heleen bangiga commonwealth ama a n z oo kale lagu yiri bangiga waa xaaraan marka bangigan laga shaqeeyay ma xaaraan baa culummaduse ma ka midaysan yihiin marka la turjumayo ama wax la xaaraameynayo ama wax la xalaaleynayo
masale kasta horta waxay u baahan tahay marka ruuxa culimada la weydiinayo ninka culimadu kolba sidii loogu sheego weeye arrinta labaad waa siduu u fahmo arrinta saddexaad waa inta uu ka garanayo saddexdaa masale markii la helo ayuu ruuxu jawaab bixin karaa inuu ruuxu caddeeyo waxa uu sheekha weydiinayo sheekhuna uu fahmo isla markaana uu information ka haysto waxa uu weydiinayo waxyaalaha xalaasha iyo xaaraanta ku saabsan inta badan khaastan hadda misaalka aad soo qaadato kale tusaalaha bangiga waa waa dhaqaale wax ku saabsan marka ruuxii wuxuu u baahan yahay ninka culimmadu in uu bangigii horta garanayo qaabka uu shaqeeyo inta qaybooda uu yahay ruuxu waxa uu ka shaqayn kara iyo wuxuuna ka shaqayn karin ruux hadduu interesti oo kale uu xaysiinayo oo uu maxaan ku dhahay shaqadiisu ayna shaqo kaleba ahayn shaqadaasoo kale waa la odhan karaa ruuxaasi ruuxa muslimku inuu shaqo kale ka raadsadaa u habboon laakiin bangigu intaasoo qaybood buu leeyahay oo oo shaqooyin kala duwana kulligiina xaaraan ma noqon karo kulligiina waa xalaal lama odhan karo marka waxay ku xidhan tahay kolba ninka culimada waxa la weydiinayo iyo inuu fahansan yahay waxaan kada la weydiinayo ayay ku xidhan tahay waxaa kaloo jira sheekh maganow waxaad moodaa xoogaa farqi weyn inuu u dhexeeyo culummada soomaalida iyo culummada kale ee qowmiyadaha kale muslimiinta ah oo ama bakistan ha ahaadeen ama afghanistan ha ahaadeen tan ugu weyn oo farqiga la tilmaamo waxaa ka mid a in jaaliyadahaasu dalka markay yimaadaan oo dadda muslimiinahoo inagu aynaan ka muslinsanayn laakiin diintii aan wada haysanno in matalan guryaha ay gataan iyagoo bangiyada caadiga lacag ka qaadanaya bakistan ha ahaado hindi ha ahaado carab ha ahaado laakiin soomaalidu ay yihiin dadka keliyahoo weli aan aan aan aan taas aada isaga ilaaliyo cidna dee ma xalaaleynaysa ribadii laakiin maxay ku kala duwan yihiin ninka afghanistan ka yimid ama bangaladesh ka yimid oo markuu laba sano joogo lacag diboosada helay guri ka iibsada bangi ka qaatay iyo ninka soomaaliga miyaan ka muslinsanahay nagu
may may kama muslinsanin kama muslinsanine waataan kuu sheegayo arrinta koowaad waa backgroundka ruuxu meesha uu ka yimid afghaaniyiinta iyo bakistaaniyiintu madhabkay haystaan waa xanafi intooda badan axnaaftu ama nimanka xanafiyada la yidhaahdo way ka duwan yihiin shaaficiyada innaguna shaaficiyaannahay innaga shaaficiyadeennu waa aada iyo aad bay u ad adag tahay marka la fiiriyo masaa'isha fiqiga axnaaftu waa niman dowlad la soo tacaamulay baa la dhahaa oo madhabka ugu badan ee muslimiintu ay maanta adduunka ugu badan yihiin amase dowladihii soo jiray la soo dhaqmay bay ka mid ahaayeen marka meelo badan oo xagga ay kaga falaksiboolsan yihiin oo xagga ra'yi ahaan asxaabu ra'yi baa la dhahaa ayaa la yidhahdaa iyagoo isla markaa axaadiistii iyo sunnadii nabigii iyo fiqigii iyo diintii aan ka tegaynin marka taas horta waa ku kala duwannahay waxaan kaloo ku kala duwannahay ayaga lafta xadaaradda waa ku kala duwannahay waa niman inaga xadaarad badan culimadooda marka la yidhahdo hindiya iyo bakistan iyo dee culimadeenna way ka horreeyeen taariikhday galeen ayaduna waa sidoo kale way nagaga duwan yihiin ta labaad ee sasaxaday nagaga duwan yihiin ayada lafteeda waxaa ka mid a dad aan muslimiin ahayn baa ku dhex nool ayaga inagu laakiin muslimiin keliya nahay taa markaan saa leeyahay macnaa ribadii baa bannaan ma lihi laakiin waxyaalaha ay nagaga duwan yihiin bay ka mid tahay soomaalidu waxaad mooddaa culimadii ugu soo horreysay waddamadan markii hore yimid iyo dadkii soo qaxay heer waxay gaadhsiiyeen la yidhaahdo aabbaha oo guri ribaa qaatay ma booqan kartid ma soo salaami kartid asagoo xanuunsan uma tegi kartid gurigiisa ma tegi kartid ilaa uu gurigaa ka baxo waxaana laga yaabaa dadkii genereeshinadii xoogaa joogay markay toban sano joogeen ama labaatan sano joogeen ayaa waxaa laga yaabaa in guryo la wada qaatay dadkii ama saa fatwoonayay ama dadkii maxaan ku dhahay arrinta iyada aan ku qanacsanayn mana waxay ku tusinaysaa wax fiqul waaqac la yidhahdaa jira waaqac aad ku nooshahay fiqigiisa tan laakiin guryuhu inta badan waxay u khuduucaysaa ama ay hoos imanaysaa ruuxu qaabkiisa culimada bannaysay masaa'il ay cuskadeen baa jira iyo duruufo gooniya iyo shuruud ay u sameeyeen waa culimaa tidhi bangiga ha laga qaato guryaha culimaa bannaysay waaweyn oo uu ka mid yahay doctor yuusuf alqardaawi iyo rag la midu laakiin haddana ma aha wax ruux kasta ah wax ruux kasta ah oo laleeyahay waa wax bannaan oo babliga ma wada mayna ka wada dhigin ee duruufo gooniya iyo shuruudo gooniya iyo kondhishino gooniya ayay ku xidheen iyo ruuxu kolba duruuftiisu sida ay tahay ayay ku xidheen marka bangiga iyo guryaha laga qaadanaya waa noocaas
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho